haatana ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeena caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saacadihii mid ka mida oo maran ayay tuseen oo ay yidhaahdeen angela aad iyo aad ayay u macanaa hilibkani noogu soo celi markay aragtay ee ay akhriday ayay aragtay inay ay waajibkooda mariyeen cabdixakiinow cuntooyinkan gaarka ah ee bisadaha loogu talagalay waa lamaana in muddaha cunayay cuntada bisadaha oo hadda un waagu ku baryay waxaa kaloo aad maqli doontaan islamarkaana aynu ku wada caweyn doonaa adiga qalbiga baray inku fasaala adiga indhaha baday iniku fasaasay iyadaba ku
xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mida waraysiga uu barnaamijka caweyska siiyey khadar guun
aniguna ayaamaha arxankaabawaayo dilkana dilkana dilkana khadangalo iooyimaysidee
waa xaal sheegad baa la yidhaahdaa waa tawaawac iyo cabasho iyo xaal sheegad saddexdaa dulcood baa isku marka heesta waxaa la yidhahdaa waa ugub maaha caashiqu aadmigu ugub maaha caashiqu aadmigu la kowsan barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaala tan iyo markii xanuunka covid sagaal iyo toban uu dunida ka bilaabmay ayaa la tilmaamaa inay wax iska beddeleen qaybo kala duwan oo noloshii bulshada ah waxaana marka laga yimaado saamaynta uu sida gaarkaa ugu yeeshay isu imaatinka iyo weliba barkulanadii bulshada waxa uu si gaara u taabtay nolosha dadka waaweyn iyo weliba kuwa xanuunada aan laga bogsan la nool kuwaasoo bahda caafimaadku ay si joogtaa ugula talinayeen inay isdhowraan si ay fayraska uga badbaadaan haddaba aan ku soo dhowaadee lamaane ku nool dalka faransiiska oo muddo xanuunkaasi ka dhabanayay amaba ka dhuumanayay ayaa cunto ay in muddaha quudanayeen haatan ogaaday inay ahayd mid loogu talagalay bisadaha arrintaasoo markii ay yiqiinsadeen amaba ay qoyskooda ogaadeen ku noqotay mid la yaabkeeda wadata bal haddaba aan soo dhoweeyey waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil oo sheekadan oo dhammaystiran inoo haya aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiin wahagaag bal hadda intaynaan sheekada nuxurkeeda iyo weliba aynaan gudaha usii gelin ama aynaan usii dhaadhicin bal marka hore iyay ahaayeen dadkani lamaanaha maxay ahaayeen cabdixakiinow lamaanaha ay qisadani ku dhacday waxa ay ahaayeen lamaano waayeel ah oo odaygu waa shan iyo sagaashan jir islaantiisuna waa siddeetan waxaa kaloo wehelisay gabarh kale oo iyaduna ay islaanta walaala yihiin oo siddeetan aan waxba ka yarayn marka saddexdaa qof ee waayeelka ah ayay qisadan ku dhacday see u dhacday markaa sheekadan horta cabdixakiinow waddamadan reer galbeedka ah marka ay lamaano isqaba carruurta ay carruur dhalay marka ay carruurtu ka korto oo ay gaadho inta badan da'dan lagu qaan gaadho waddamada reer galbeedka siddeed iyo toban iyo wixii ka dambeeyey marka ay gaadhaan way ka guuraan oo lamaanaha ayay guriga kaga tagaan lamaanahaas ayaa markaas dib u bilaaba noloshoodii iyo dee jacaylkoodii oo isku keliyeysta marka haddii carruurtii ay dhaleen ay soo booqdaan iyo haddii ay hadyad u keenaan iyo haddii ay mararka qaarkoodba dee guriga ka caawiyaan oo kale xaggooda horta waa wax aad iyo aad uga weyn haye marka saddexdan qof sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ayaa waxay ka guureen magaalada shafield oo ku taalla waqooyiga dalka britain waxaanay u guureen dalka faransiiska waana wax iska caadiya in inta badan dadku markay waaweynaadaan ingiriiska ay u guuraan spain iyo faransiiska iyo talyaaniga oo xaggaa ay qorax u raadsadaan marka markii xanuunka covid sagaal iyo toban uu dilaacay inan ay dhaleen oo sagaal iyo konton jir ah hooyada lafteedu dee hooye ah ayaa u adeegi jirtay marka caadiyan inta badan adeega way u kala sooci jirtay Eh, qudrad hadday noqoto eh, cuntada qasacdaha ku jirta eh, adigu mm, qaybba gooni ayay ugu soo samayn jirtay oo kala gaarba u kala dhigi jirtay si fiican marka waxa dhacay eh, maalin maamaha ka mida sidii caadada u ahayd inay adeegii ay u keentay ay u dhigtay talaagada ugu riday kadibna eh, saddexdii qof ee waayeelka ahaa Eh, marka usbuuc toddo- toddobadii casoo marba adeega inta badan la samaystaa ama labadii toddobaadba cunto ku jirta qasacad ay roolidii dhex gashanayeen oo weliba ilaa inta badan dee maadaama lagu jiray covid sagaal iyo tobanna halkii dee dadku markii hore daasidaha iska iibsan jireen shan iyo lix iyo eh, dersin baa inta badan dadku iibsada ama labaiyo toban mid ama afar iyo labaatan xabadood marka adigu dhowr iyo toban kartoon waa la qaataa ha kartoono ayaa la qaataa marka en, waxaad tilmaantay in eh, de de adeega intaa la qaadanaya de qiyaastii markaa dee alaab ay muddo isticmaalaan baa loo keenay marka sidee lagu ogaaday in waxaan ay cunayeen aanu ahayn cuntadii caadiga ahayd ee qasaacada ee bini aadamka loogu talagalay balse ay tahay maxaan ku dhahatii bisadaha loogu talagalay markii ay inantii angela eh, hollyway ee ay em, islaantii iyo dee odaygan eh, wa- waalidka ay u ahaayeen ay u timi si ay adeegii mar kale ugu doonto ayaa qasacadihii mid ka mida oo maran ayay eh, tuseen oo ay yidhaahdeen em, em, angela aad iyo aad ayay u macanaa em, em, hilibkani noogu soo celi markay aragtay ee ay akhriday ayay aragtay inay em, dee saddexdii qofee waayeelka ahaa ay waajibkooda mariyeen cabdixakiinow cuntooyinkan gaarka ah ee ee bisadaha loogu talagalay En, haddaynu iyada marka hore intaynu eegno bal dhegeystayaasha u sharaxna dadka aan ogeyn En, de waddankiio kale markaynu eegno ama wadamo badan oo afrika ama de de bisada cunto caadiya la siiyaayo ama hilib caadiya la siiyaa amba sambab amba maxaan ku dhaha waxbaa meelaha looga qaadaa En, qasaacadahan iyo baallahani maxay yihiin haddaynu cuntada gaar u sharaxno cuntada bisadaha la siinaya oo wax nooceeya
cabdixakiinow eh, adiga laftaada iyo aniga laftayda ayaa mararka qaarkood eh, dukaamadan waaweyne laga adeega markaad gasho aad is odhanaysaa eh, war- waxani ma cunto dad baa talo mise waa cunto xayawaan waayo daasadaha eh, qasacdahan iminka eh, kalluunka iyo eh, magaran ay ku jiraan iyo eh, af- mararka qaarkood eh, fruitka oo kale cananiska iyo waxaasoo kale daas eh, qasacdaha lagu soo guraa waxaa jira cuntooyin badan oo qasacdo ku jira oo dadka loogu talagalay sidoo kale qasacdaha qaar lamida oo hadday noqoto kalluun hadday noqoto hilib hadday noqoto buskud iyo waxyaabo kale oo dee eyda iyo bisadaha loo sameeyey ayaa qascadaha lagu soo guraa Em, sawirka oo aad aragto hadda mararka qaarkood haddaanu sawirka oolin qofku ilaa uu iska akhriyana qascadaha kale cuntada caadiga ah cabdixakiinow kama duwana marka horta qofku markuu soo adeeganayo inuu arkaa laga yaaba laakiin haddii qof inta loo soo adeega loo keeno weliba waayeela dee iska daa waayeelkii mararka qaarkood dhalinyaradii ayaaba eh, adiga ayaaba shakeeyaba xataa weliba aan ku raaciye cabdixakiinow eh, dadka qaar baa waxa ka odhanayaan marka kalluun oo kale tuunaha ayaa inta badan bisadaha loo sameeyaa dee kii kale wuxun baa lagu soo daray wax badan ba kagama duwan ayay dadka qaar ku odhanayaan marka marka waa tuuniyo de iyagu kana bisad loogu talagalay kana maxaan ku idhaahdaa bini aadamkii loogu talagalay kana dadkii loogu talagalo loo farsameeyey marka xitaa inanta lafteeda een, angela ee een, een, een, ush- adeega u keenaysay een, waalidkeed ayaa tiri eh, dee inuu akhriska faransiisku uu ku adag yahay waan ogaabay tiro xitaa aniga la- aniga lafteeda mararka qaarkood ba akhriskaas ii gooya laakiin waxay tiri markii een, hooyadeed ay ii dhiibtay ay tiri hooyo qasacdahan hilibka ku jiraan noogu soo celi qasacdahan aad bay u macaanayaani waxay tiri waan isu kaa jigaadha bay tiri qosol waxaase la siyaabay tiri kartuuskaa dhan markay dhammaynayeen miyaanay marnaba xitaa dee dhadhanka iyo aragga midna miyaanay ka- miyaanay miyaanay dareemin marba hadday qiyaasta cabdixaafid mar hadday warramayaan oo ay de saa uga sheekeynayaan dee waxba kumay noqon waxba kumay noqon bay ka dhigan tahay maalina kumay xanuunsan waxbana kuma noqon maca way ka heleen maadaama ay dalbadeen ba in loogu soo celiyo aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayay halkaad nagala socotaana waa barnaamijkii caweyska washington xubinta hal abuurka iyo heesaaga waynu usoo noqon doonaa ee aynu markana wada dhegaysanno heestan ay wada qaadayaan muuse ismaaciil iyo weliba saara mire
marbaad belida qayriyo aad bayama hoodayo furan had ma aragtaa odka bayri weyda nafta meelo bixisaa ood ugu bareedaa bareedaa odugu bareda bareda adigaa qalbiga baray inuu kuu buteela adigaa indhaha baday iikufasaasa iyagaba ku beere iyagaba ku beere adigaa qalbiga baray inuu kuu fuseela adigaa indhaha baday inay kuu fasaasay iyadaba ku beere iyadaba ku beere miya kaa fursanaya sida beer waa dhalay baan miya kaa fursanaya sida beer wax dhalay baan lay kaa birbiriya birbiriya birbiriya birbiriya birbiriya birbiriya Birbiriyar, birbiriyar, birbiriyar.
adduunyada barkeediyo dalinkiisa aadimiga adu beri araada adduunyadan barkeediyo dalinkiisa aadimiga adu beri araada silahadiyo oqolaalku ruuxba bedel kaaga dhigila dhigila bedel kaaga dhigila dhigila adiga bidhalatay ee baalka eega ada calabti kaa bari igu kaa ballabiya iyadana ku beira iyadana ku beira adiga bidhalatay ee baalka eega ada calabti kaa bari igu kaa ballabiya iyadana ku beira iyadana ku beira niyan kaa bogsanaya sida beer la jariga niyan kaa bogsanaya sida beer la jarigaan abanaya abanaya abanaya abanaya abanaya abanaya abanaya
Ugogoryay gablada, ugoyo gabugasi.
haatanna waa xubintii alamuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee waraysiga uu barnaamijka cawayska washington siiyey khadar guun oo hal abuur iyo weliba siyaasi waxaana dhegaystayaal qaybtan inagula wadaagi doonaa ruwaayadihii caanka ah ee deegaanada soomaalida lagu soo bandhigay ee goobjooga u ahaa iyo weliba qayb ka mid a heesaha uu isagu curiyey ee haatanna la dhegaysto waxaana dhegaystayaal idii kala bixi doonaa halkii toddobaadkii hore ee waraysigu inoo taagnaa waxaad xagga hore waraysiga ku sheegtay inaad sugaantana aada u jeclayd ruwaayadaha iyo weliba bandhigyadii la samayn jirayna aad jeclaydba inaad daawatood qaarkood ka qayb geli jirtay xusuustaada haddaan dib u celiyo Een, maxaad ka xasuusataa riwaayadihii aad ka qayb gashay ama aad gashay ama aad daawatay goobjooga u ahayd ee la dhigayay ama masraxyadaba lagu soo bandhigayay horta aniga riwaayadii igu horreysay ee aan daawado waxay ahayd 1972 waxaan joogay burco marka anigu shaqaalo dowlad buu abahay ahaayo marba gobol baa nairobi geli jiray haye Een, riwaayadda markaan la kulmay habeenka aabbahay baan raacay madaxdana dee xagga hore inkastoo tigirka layska bixinayo xagga hore la fadhiisan jiro hudheelkii inaf bulunde oo markaa shaleemana ahaa ee riwaayadaha lagu dhigi jiraa lagu dhigayaa marka ninkii maxaa garanaya garanaya deetana waxaa noo timid oo habeenkaa loo galay riwaayadu wadani oo markaas sidii allahu naxariistay maxamuud ciise singu marka riwaayadaasi waa riwaayadii yaan ismiid ma muuqdeen robiishiya ma maageen haddaan midigna siinin waa la xasuustay soo maha aad iyo aad haa markaa riwaayadaasay ahayd oo riwaayad wadaniya bay ahayd Eh, ninka la yidhaahdo salaad maxamed shardina maalinta intaan ah, riwaayadda la bilaabin waa markii igu horreysay hees buu markaa cuudkana nagu qaaday aad iyo aad u qurux badan isagoo markaa shaadkii niriirigaha xidhan oo markaa waa riwaayaddii waa heestii la oran jiray markaa riwaayadda ka hor ayuu xoogaa nagu sii madadaalay markaa waa heestii ceelbuur ceelbuur ku yaalay oo isna isgubsamay oo beryaha socotay culays kuma dhaqaaqdo mana carabto Ah, culays kuma dhaqaaqdo mana carartee Dee- dee habeenkaa burca foodhidaa yeedhay waxaan idinaa garan maaye burcana dee foodhida way isku wanaagsan yihin aad iyo aad waa waa biis markaa ra- marka la fuuriyo waa ku celi weeye macnaheedu haa burca waa meel aan in badan ku caababay noloshayda laba goor laygu celiyey oo aan iskuulka xitaa ka dhigta macallin ahaa marka taasay ahayd hargeysaan markaa imid aan sukaa raaraaciye hargeysa markaa waxaan la bilaabay oo waxaan u dhaween meesha beerta xorriyadda la yidhaahdo guri markaa dhakhtarka dabadiisa ah baan markaa deganayn raggiiga waaweyne waa joogeen beerta xorriyadda laba tallaabay noo jirtaa habeenna waan iska bixinay habeenna gidaarkaanu kasoo dhacnay gidaarada laga dhacayo ayaanu kala lahayn xaafadaha xitaa oo xaafadiba gidaarka ka soo daadan jirtay marka hal mar baa gidaarka laga wada boodaya dee biliisku yay qaban habeen waxaa ilaalinaya daraawiishta habeenna waxaa ilaalinaya eh, eh, duucasta habeenkii daraawiishtu ilaalinaysa cidima dhacdo way way dhib badnaa daraawiishtii hore dhegada aad iyo aad marka riwaayadihii aan horta galay waxaa ka mid ahaa horta waxaan xasuustaa iyadana maalintii hanti wadaagga lagu dhawaaqay allahu naxariistee dee way wada dhinteen dadkii muuse ismaaciil khaliille iyo amine cabdilaahi iyo saale axmed iyo waa markii uu heesta hanti wadaagga igu horreeyey muuse qaadayay markaa dhagax bay eh, dhagax buu dhagax buu sidaa u hayaa markaa dhagaxaasaa lasu dhiibay wuxuu leeyay qabo dhagaxa anna dhankayga guddida dhaarsan dhab dhabbay noo hogaasheen ayuu qaadaya aad iyo aad markaa biyuna u dhiibay marka hees bay daraya marka waa maalintii lalahay hanti wadaagga la qaatay adigu markii dambe riwaayadahan aad u xasuusto waxaa ka mid ah eh, dee riwaayadda xasane dab jacayl keligool waa iyada dee saddex goor baan u galay Eh, riwaayadda shinni iyo jacayl iyada laftirkeeda riwaayaddii la oran jiray gar cadaawi iyo cashar taa iyada waa noocogaaba laygu xidhay aad iyo aad oo hal habeen baa wada hoyeysan mid Eh, riwaayadda la- riwaaya saddexdaa riwaayadood ee sugubay wada socdeen waa ku galay xood baa liqay jacayl qabrigii jacaylka iyo xuskii jacaylka dee haba ka reebi marna waaxid waa hagaag aynu ku noqonno markaa heesahaagii Een, aniguba ayaamahan arxankaaba waayo iilkana haddii aan galo ii ooyi mayside iga daa lugooyada waxaynu ka soo hadlaynay jacayl iyo dad isu faraxsan tan waxa weeyaan waa dardaar warin si kale kuma garatide amiinyaro iyo heestiisaas waa nin tabane horta inta badan waxaan kaaga sheekeynaya sheekadu ku dhex jirnay berigaa ninka cumar duulle layidhaha allah u naxariistee waliba dadkii waa wada dhinteen horta wixii dhintay ilaahay u naxariiste wax laga sheekeeyo la garan maayo duulle cali ayaa waxaa wareysanay barnaamijkii xidigaha ninkii la oran jiray axmed xasan cabdi axmed baa markaa wuxuu ku yidhi cumaro waxaan wada qaadaysa waa wada jacayl aad moodo inaad mar garramayso inaad mar calaacalayso inaad mar waxamaanaysa jacaylkeed cumarow ma mid adiga gaar kuu dishoodayba aw kale aad buu xawaashay yaqaano ilaahayna inuu dee baray waa labada libe bay kala dhacay cumarna dee markaa waa nin cumar waa nin reer burca ahaa jiray asal reer waqooyi buu ku hadlay rasuulku leeyahy allah ma axmedow dee maya maaha buu sidaa ha u dhigine jacaylku anoo quray ma haye waa wax ragga suuqa joogo dhan haye buu marna waa marka waxa weeye jacaylkani wax markaad samaynayso wixii marketable ah ee aad dadku ay jeclaysanayaan baad u samaynaysaa inta badan iminka heesa karbaasha ama kulaaditaanana fanaaniintu kaaba yeeliba maayaan beriga hore waxaa la odhan jiray afka sugaanta daadis baa la odhan jiray heesaha karbaashka daadis baa la oran jiray eber baa nin rag iyo dumarka la isaga heli jiro kuwaasaaba loo jeclaabaa aad iyo aad waa aad baa looga heli jiray sugaanta waa mar marka dadkii horena isku laa- isku laaditaan baa la oran jiray inankii inantu way isku laadayaan barkii dambena ciyaal xamarkii waxaa loo bedela daadis waa la isku daadinaya beri hore daadis baa la odhan jiray marka heestanna waa mid ka mid a heesahaas iyaguna waayahaasuu la jaan qaadaya maya tani waa jacayl waa jacayl nin raga oo cabanaya oo gabadha u cawday ka arkay inay gabadhaasi aanay la wadin oo aad moodo inuu yaro gees garaacayo oo uu intuu ku dhibtooday uu markaa waa xaal sheegad baa la yidhaahdaa waa waa tawaawac iyo cabasho iyo xaal sheegad saddexdaa dulcood baa isku marka heesta waxaa la yidhahdaa waa ugu maaha caashiqu aadmigu eh, ugu maaha caashiqu aadmigu la kowsado hadda ruuxa baara a- a- a- aramida ku beera annagu rugadiisii eebaduu igu miday baan awgaana liitaa waa hagaag Oo- oo awgaana liitaa wuu igu awoodsaday ha waa saasay u soconaysaa adiguna ayaamahan alxan kaama waayo ilkana haddaa gaba ii ooyimaysade iga dal waayo isla markaa waad ah, markaa waad saa ku soconaysaa ogow se adduunyadu waa ayaamo tira oo aakhiraana weyne allahayow sidii roon sidii roon allahayow koraskuna waa
gugub maaha caashaqo admigu la kowsaday hadba ruux casiibaha qaramida ku beeraha anna urugadiisiyo cibadigu mudiba awgaa la liitaa oo la liitaayo igu awoodsaday aniguna ayaamahan arxanka abawaayo diilkana diilkana diilkana qadangalo ii ooyimaysidee aigada aigada aigada igada lugooyada aniguna ayaamahan arxanka abawaayo diilkana dilkana dilkana qadangalo ii ooyimaysidee aigada aigada aigada igada lugooyada ogo ogo ogowsay adduunyadu wa ayaamo tira ah aakhirana wayne allahayo allahayo allahayo sidii roon sidii roon allahayo
barnaamijkeennii toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
arrinkaynu dhiganay haddadoofin weyday waa axdi adgoyso adiguun ku sugaye anna barshadaadiyo laxaneersanayaa naftii ku ulatee waa hagaag caweyska washington ayaan intaas ku dhaafaynaa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaana soo jeedinaya haatanna xaggii musica ayaan jaleecaynaa idaacaddeenna waa naga intaas sidaa iyo nabadgelyo
Yeah. Oh,